ciidamada dowladda federaalka ayaa ka cabanaya mushaar la-aan xili maraykanka uu sheegay inuu joojiyey in ka badan boqol milyan oo dollar oo uu ku taageeri jiray dowladda federaalka tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dowladda maraykanka sheegtay inay gebi ahaanba joojinayso dhaqaalaha ay dibadda ku bixiyaan ayaa waxaa isa soo taraya cabashada ay muujinayaan ciidamada dowladda federaalka lacag dhan boqol labaatan iyo shan milyan oo dollar ayaa la soo warinayaa in maraykanku uu sanadkan ka jartay dowladda federaalka taas oo saameyn ballaaran ku yeelatay dowladda federaalka askartan ayaa waxa ay sheegeen in mushaarkii la siin jiray uu aad uga soo daahay waxaana muuqaalo laga soo duubay ay muujinayaan iyagoo la hadlaya shirkadaha isgaarsiinta si ay ugu yeeraan fariimaha ay soo direen oo ay tilmaameen inay moodayaan mushaarkii uu u soo dhacay anna lacag la'aan baan ahay ma garatay askari qarankoo lacagta ka soo daaha ah in adeero warqadaha iga daaya lacagta mushaarka inay ii soo dhacdaa moodaaye
geesta kale shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay cabsi weyn ka qabaan dil iyo dhac baahsanna ay kala kulmaan ciidamada mushaar la'aanta ka cabanaya oo ay kol hore dhibaatooyin ugu qabeen qofka hadduu balwad isticmaalayo haddana uu mushaarkiisa ka soo daaho wax kastaa ka suurtaaba labaatan iyo shanta wixii ka dambe ciidanka sideedaba toban iyo shanta ciidan waddooyinka kuma aragno badanaa ciidanka taraafikada eh waddooyinka kuma aragno markii labaatan shan la maraayo ay ciidanka oo dhan booliiska oo dhan mid kasta militariga dharkooda ay wataan waddooyinka ay taagan yihiin dhibaatada keenaysana waa baahida hayso hadda shalay albarakan maraaya waxaa isku dhaceen laba gaari barabukis iyo gaari oo dhagaxle eh wuxuu yidhi naga istaagan idin leenaha asagoon idhihin yaa naga istaag asagoon idhihin oo inta haraad jug ugu siiyou yidhi naga istaagan idin leenahe maa naga istaagtiin nijaase warax goorma u ii imaaday jugu ugu bilaababe ma qof aan kula hadlin oo jug kugu bilaabay ka warran marka xad leedaadi lama hadli kartid indhihiisu waa gudgududan yihiin waa ninta farsaada ka muuqato balwaddu ka muuqato qoraga ammaan ka jiran yahay oo halaati kugu dhiftay haddaad hal kelmad siida xabadaa ku xigto marka ayaga duruufaha haysta dartood ay la xanaaqsan yihiin annaga inagu soo jeesteen labaatan kunoo askari nabadgelyo ma laga helaayo aniga tobanka bishaa dila ciidanka bishaarkiisi waa la waaye diyaarad macaa raaci maaha hoosaa mara dhulka mara mafaan sabab gobolkaygaa iska aada sababta waa la dilo wax dilo waa la yaqaan waa la dilo wax dilo lama yaqaana soo socota si kastay ahaataba waxaa maalmihii lasoo dhaafay isa soo tarayey qayladhaanta ka soo yeeraysa ciidamada dowladda federaalka kuwaas oo mar weliba ku calaacala in mushaarka laga goostay